bismilah marka hore waxaan ka hadlilahay dhibaatada naga haysata dhanka maalmahan magaalada muqdisho wadooyinka xirxiran waayo macnaha anaga waxaan nahay arday waxaan kasoo dhelmanaa subaxii taleexoo kaleento waa soo bixina wadooyinka markaa xamroon meelahaas u soconoo kaleento wadooyinka zaaid way naga xirxiran yihiin waa soo lugeena anagoo soo lugeen haddana iskuulaadka markaa imaano macalimiinta dan nagu qaawayaan dhib dareemayaan ayaga wadadii rafaadkaa soo marnay anagii hadan ciqaabna sii marsiinaya macalimiinta marka dowladda waxaa ka codsan laha inay wadooyinka xirxiran ee sidaan ay ka bedelaan shacabkooda ku xisaabtamaan waxay dowlad u yihiin shacabkaas waaye shacabkeena wax u qabtaan ayaantan zaa-id ayaan dhibkunaas noogu soo daba laalaabtay markiinu isbedel kusoo ziyaada ayaan jeclaan lahay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa rooble cabdicali wadooyinka xiran saameynta ay nagu yeesheen wax aad iyo aad ayay u fara badan tahay wadadaasna kama aana maarmin sababtoo ah maxato markii la maraayo waday noo ahayd wadadii ay noo ahayd ayaana laga xiray hadda waxay danta nagu kalifaysaa anakoo lugeynayno oo xaafado dhex marayno inaan tagno sababtoo ah maxay ahayd mar weliba dadaa jaamacadu aada dadkooaasan aan ka midnahay waxay qabanaan la qabno bismillaah magaceyga anaga ku bilaabaya saciid maxamed cabdulaahi oo ku nool deegaan xaafadda banaadir marka waxaan ka codsanayn dowladda soomaaliyeed anagoo ganacsatay oo ka ganacsanaan xamurweyne marka wadadii ugu muhiimsan ay naga xireen marka qaar aan gawaarida yaryar markii aan wadano waxaan muhiim u ah inay wadooyinka noo furaan anagoo taas una aaninayno in caruurta yaryar guryaha kasoo baxayo inay baabuurtii halis ku gaaraan marka dowlad soo waxaan ka codsanaynaa ayagoo dantooda fiirnaa danta shacabka fiirnay inay wadooyinka noo furaan